asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah soo dhaclay masaarka madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan oo maanta lagu qabtay muqdisho ciida mucaaradka ee somalilan oo cambaariyey rasaas loo adeegsay dad shacab ah oo banaanbax ka dhigay magaalada hargeysa kenya oo markaasi shaaciyey in uu xasan sheekh maxamuud kala shaqeyn doono hagaajinta xiriirka labada dal ka deegaanka la fool ee gobolka shabeellaha hoose oo qeeldhaan ka muujiyey daballa-aan ka jirta deegaankaas deegaanka kaxandhaale ee gobolka mudug oo xoolo ay kala dhaceen lagu kala wareejiyey dad xool dhaqata ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo khamiis ah sagaalka bisha lixaad ee juun laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warbixin arrintan ku saabsan faatimo cabdiqaadir xasan ayaa inoogu diyaarisay
xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee caleemasaarkiisana uu maanta ka dhacay isla tendhadii lagu doortay ee afisyoone hadda waa madaxweyne caleema saaran waxaa kasoo qaybgalay munaasabadda tani dhammaan madaxda ugu sarreysa dalka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynayaashii hore ee dalka madaxda kala duwan ee maamul goboleedyada xildhibaanada labada gole ra-iisul wasaaraha xukuumadda guddoonada labada aqal wufuud caalami ah kuwaasoo dhowr dalal ka kala socday islamarkaana saaxiib dhowla ah dowladda soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida ururada bulshada rayidka safiirada beesha caalamka iyo marti sharaf kale gudagalka munaasabadda kadib halkaasi waxaa laga jeediyey khudbado kala duwan kadib markii ay hadleen wafdigii caalamiga ahaa ee ka kala socday dowladahan dariska nahay gaar ahaan jabuuti ethoobiya kenya south sudan masar sacuudiga imaaraadka qatar uganda burundi turkiya iyadoona madaxweynaha ay ugu hambaliyeeyeen dib u doorashadiisa waxay sidoo kale tilmaameen in ay sii laba jibaari doonaan wada shaqaynta iyo xiriirka saaxiibtinimo ee kala dhexeeya maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynihii dhowaan ka degay xilka madaxtinimo ee soomaaliya kadib markii looga adkaaday doorashadii ka dhacday teendhadan uu caleemasaarka ka socday balse xil uu hadlayay madaxweynihii hore soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in wax badan laga bartay doorashada soomaaliya shacabka ayuu ka codsaday inay si dhow ula shaqeeyaan dowladda iyo madaxweynahaba guushaan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya waa guul soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud waa guul sumcaddeenna dowladnimo waa guul ummadda soomaaliyeed iyo dalkeenaba sare u qaaday waxaan ka barannay qori isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeennu aan ku xoojinayno aanan ku horumarinayno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble sidoo kale dhankiisa waxa uu ka sheekeeyey xilli uu hadlayey hubanti la-aanta siyaasadeed uu dalkan ku jiray iyo marxaladii adkayd ee doorashada laga soo maray doorashadii hadda dhacday ee u dambaysay ma ahayn mid sahlan waxaana ku wareegsanaa cabsi badan hubanti la-aan iyo kala aaminbax siyaasadeed oo dalka khatar u geliyey inuu dagaal ka qarxo laakiin allah subxaana wa tacaala mahaddiis waxaan dadaalkeennii isugu geynay inaan hirgelinno doorasho shariif sheekh axmed waa madaxweynihii hore ee soomaaliya wakhtigii kumeel gaarka khudbad dhinacyo badan taabanaysay munaasabadda ayuu ka jeediyey mar qura ayuu si lama filaan ah ku yidhi way fiicneyd in madaxweyne farmaajo laga guulaysto haddii uu soo laaban lahaa ayuu ku tilmaamay in doorashada ay ahaan lahayd mid cadaalad darro ku dhacday runtii ani waxaan aaminsanahay inay tahay taariikh dadka soomaaliyeed ay ka wada qayb qaateen ani waxaan aaminsanahay maxamed cabdulaahi farmaajo inuu guulaysto iyo in laga guulaysto waxaa u fiicneed in laga guulaysto sababtuna waxay muujinaysaa wixii annaga aan sheegayna oo ahayd doorashadu cadaalad ma aha wax ka duwan marka meesha waxaa laga rabaan cadaalad ay ahaayeen hadduu isaga soo dhaga lahay marka waxaan dhihi lahayn cadaalad maaha ismaaciil cumar geelle waa madaxweynaha jabuuti isna dhankiisa madasha ayuu ka hadlay annagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan kuu sheegno in aan hayno kuu hayno kalgacal ku hayno ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo xiray madaxweynaha caleema saaran ee xasan sheekh maxamuud saaxiibada soomaaliyeed ee meel maanta halkan fadhiyo waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeenna ee ku salaysan soomaalidu heshiisa dunidana heshiis la-ah waan cambaaraynaynaa ugu dambayntii xalay dadkii soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgeed faadumo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan muqdisho
xisbiyadda mucaaradka ee somalilan ayaa cambaariyey rasaas loo adeegsaday dadka waa dadka shacabka ah oo maanta banaanbax ka dhigay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan warbixin arrintaas ku saabsan axmed maxamuud door ayaa hargeysa ka soo diray
magaalada hargeysa waxaa ka dhacay isu soo bax ay samaynayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ee waddan iyo ucud waxaana horkacayay isu soo baxani musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbigaasi isku soo baxani oo ay xakameeyeen ciidamada ammaanka somalilan ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani xirsi cali xaaji xasan iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanay ka warbixiyeen khasaaraha ka dhashay isu soo baxaasi sidoo kalena waxay taageerayaashooda ugu baaqin inay maalinta sabtida isku soo baxaan
iyo shacbiga somalilan ee nabadda iyo horumarka jecel iyo jamaahiirta taageerta mucaaridka dhammaantood waxaan ku baaqaya oo u sheegaya isu soo bixii nabadeed ee muddada sugayseen waxaan si rasmiya ugu dhawaaqaynaa inuu bilaabmayo maalinta sabtida waxaanu ka dhacayaa goob kasta iyo gobol kasta iyo guri kasta iyo degmo kasta waanu ka xunnahay wixii maanta ka dhacay hargeysa dad doonayay inaanu tacliimaad siino ku saabsan isu soo baxa nabadeed waanu doonaynay inaanu u warranno ayaa xukuumaddu u adeegsatay xabada nool iyo gaasmaas iyo garaac iyo jirdil hablaa la dilay xildhibaanaa la dilay mas-uuliyiin xisbiyaa la dilay mas-uuliyiin xisbiyada ka tirsan baa oo intaasoo tiradoodu tahay baa la dhaawacay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga waddani oo xabado noole ku dhaceen ayaa hadda dhakhtarka yaalla faahfaahinta dhammaanteed waxaa isiin doona guddoomiyaha xisbiga dadka nabarrada gardarradii ku dhacay waxaa ilaah uga baryay inuu nabad gardarro uga dhigo inuu caafimaad siiyo laakiin waxaan u sheegayaa qof kastoo dhibaato u geysta muwaadiniinta somalilan waa lala xisaabtami doonaa sidii uu sheegay musharaxa madaxweyne xisbiga waddani labada xisbi mucaarad hore waxay u wargeliyeen oo xukuumadda ugu wargeliyeen iyo bulshadaba inay samayn doonaan mudaharaad ama bannaanbax silmiya waa naga war sugayseen weli wakhtigiisii iyadoaan la qorshayn ayay maanta muwaadiniin isxilqaamay oo xisbiyada mucaarad ka tirsan abaabul galeen waxaanay ku tala galeen madaxda xisbigu inay tacliimaad siiyaan u sheegaan mudaharaadku sida u dhacayo goorta u dhacayo qorshihiisana u sheegaan maantase maalin mudaharaad aannu ku dhawaaqnay may ahayn markii dadku isu yimaadeen ee aannu ku tala galnay madaxda xisbigu meelay joogtayba in loo tago oo lala hadlo waxay xukuumaddu isticmaashay oo ciidamada boolisku isticmaaleen brofocation iyo iyo waxa weeye buunbuunin iyo kabadbadin xoog loo adeegsaday rasaas loo adeegsaday garaac loo adeegsaday xadhig loo adeegsaday intaabana xaq looguma laha waxaa maanta dhaawacmay la taliyaha arrimaha saxaafadda musharaxa madaxweynaha muniir axmed cigaal xabad nool baa lagu dhuftay xaqna looguma lahay waxaa la mid ah xildhibaan barkha jaamac batuun oo isna dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah xuseen aadan cabdi oo dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah waa laba xildhibaan labadaasuba xogaya ku-xigeen aftax siciid jaambiir oo dhaawac soo gaadhay waxaa la mid ah caabi maxamed cabdi oo dhaawac soo gaadhay cabdi maxamed cabdilaahi oo dhaawac soo gaadhay maxamed cali cabdi iyo marwe xaliimo xayd xamse maxamuud ismaaciil cabdiladiif xuseen intaasuba dhaawac baa soo gaadhay waxaa sidaa la mid ah maxamed dhamme iyo cali axmed oo iyaguna dhaawacyo fudud soo gaadheen waxaa la mid ah xogaye cawil galaydh oo isna dhaawac soo gaadhay gacanta xabadi kaga dhacay isna xabadnoo lagu dhuftay dadka noocaasa iyo inta aanu aqoonsanay ama na soo gaadhay intaa na soo gaadhay waa intaa axmed maxamuud dool dalasan t v hargeysa
maamulka deegaanka la fool ee gobolka shabeellaha hoose ayaa qeeladhaan ka muujiyey dawla-aan ka jirta deegaankaas warbixin arrintaas ku saabsan ibraahim mayow ayaa inoo soo diray
guddoomiyaha maamulka deegaanka lafoole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur ibraahim cusmaan nuur jilay iyo guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad ee siyaasadda deegaanka lafoole ayaa maanta kormeer u kuurgeliddah ku tegay xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanka lafoole waxaana ay tageen xarunta caafimaadka guud ee lafoole ee daryeel iyadoona halkan si maalinaha u yimaadaan dad danyara oo ka kala yimaada deegaanada gobolka shabeellada hoose islamarkaana halkan u soo daaweyn doonta dhakhaatiirta iyo maamulka xaruntan caafimaad ayaa maamulka deegaanka lafoole u sheegay in halkan ay ka jirto daawo iyo agab yari siddeed bilood ka horna halkan ay ka baxday hay-addii caafimaad ee halkan gacanta ku haysay agaasimaha xarunta caafimaadka guud ee lafoole ee daryeel doctoreer samaal cabdulaahi cirbad ayaa guddoomiyaha deegaanka lafoole u sharaxday culeysyada daawo iyo agabyari ee xilligan ay wajahayaan meeldhadheer ka imaad dad waxaa jiro ka imaada walaweyn ka imaada jirto inta walaweyn ka sokadla intaan waxaa aan ka noo imaadaan mana hayno maanta waxa aan ku sabod gareeno marka waxaa baahida ugu kuma xewaada sabala in la helo sabala haddii la helo maanta waxaa imaanayaan dad oo maxaa lahaa waxban emergency oo kale u dhacayso ma hayno wax ambalaas ah xitaa hooyada markay maato aan dhaan xitaa meel aan lagu gudbina ma hayno wax aan maanta ku qaadno meesha aan ku geyno marka muhiimadda marka kooda xitaa baahida maanta taagan waxay tahay in la helo daawo in la helo maxaanta gargaar oo dadka loo qabanayo ambalaas ha ahaato ama waxaa horta midda koobad baahida waa daawo in la helo midda kale waxay tahay maxaa lahayd markaas marxa dhicis kees oo maanayo xilliga misliska oo kaleeto emergency marka aniga hadda waa joognaa laakiin maxaa waaye ma baheeno wax maanta aan u daaweyno aniga aqoontii waa u joognaa laakiin anigana waxaa nahay dad volunteer ah meeshan waxaa joogtay s o s aa joogtay oo soos waxay nagu dambeysay bisha oo maxaa lahayo oktoobar shan iyo tobankeedii hadda muddo ku dhowaad siddeed bilood eh meesha isaalkan qof ma hayso oo maanta oo caawinayso ama waxu qabanayso marka waxaa leena dad waxaan u taagana hadalka maxaa lahayo dadka bukaanada beeshinada inaa maanta anaga codkeena u gudbino baahida u kabaan gudbina xitaa ina maxaa lahayo oo nala saacido sabar ayle dadka baahan wax loo qabto waxaa jiri karto maxaa jirta marka qaarkiin ilmaha nafaqadarada oo kaleto lama badan nafaqadar cunuga markaa hooyada keento wuxuu u baahan yahay laba mid cunugana daawo daawaysid in haddana nutritionkiis aad aad siisid ma u hayso marka aniga maxaa sameynaa marka qaarka waxaana hooyada marka waa u cabirna waxaana maamo isaal banaadir oo kale taga isaalka banaadir maxaa lagu gaaraa maba heeno kuleyn maxaan maanta xido waxaan ku raacno aan tagno adaan kuwa maana adina sii isaalkii u jido wuu qurux badan yahay kuleey laakiin maba anaka ma heeno aan dhahay waxa kale mid marka qalabka oo kaleeto qalabka oo yaa- isaalka oo kaleeto waxaan rabnaa ina ka saacido marka waxaa- waxaan baahana caawinaasho dhan walba ay tahay ugu dambayn gudoomiyaha deegaanka lafoole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur ibraahim cismaan nuur jiley ayaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed tan federaalka maamulka gobolka iyo hay-adaha caafimaadkaba ka dalbaday in gurmad degdega lala soo gaaro cisbitaalkan Ee, runtii waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe doctoresa fawziya abikar nuur waxaan rabnaa in warbixinteenan haddii ay gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan inay kaga soo jawaabaan sidoo kale waxaan rabnaa isagana inaan baaq u dirno wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiir maxamed cusmaan xaaji cabdow oo wasiirka isteedka isagana nagu matala ah runtii een, sideed bilood waa garan kartaa een, hay-ad halkan aysan joogin oo dadkii ayaga wax ay maxaan ku yidhahdaa ay wax la soo iibiyo iyo maxkaninaan la soo iibiyo waxyaaba noocaasa intii aan booqanayna meesha waxaan ku aragnay wax dawa inaysan oolin dawola'aan inay ka jirto een, tallaalkii laftirkiisa asaga laftirkiisa inuusan soo gaarin maadaama markii hore hay-addan soos ay gacanta ku haysay tallaalku ayaga ay bixi jireen tallaalku laftirkiisa halkan inuu soo gaarin Een, farintayna wasaaradaha caafimaadka ayay qusaysaa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka isteedka waana rajaynaynaa insha allah biidnillahi albaari inay ka soo jawaabaan waxaa kaloo fariin u diraynaa een, maamulkeenna gobolka shabeellaha hoose oo ugu horeeyo guddoomiyaheena gobolka runtii caqabadda halkan ka jirto runtii wax inaba caadi maahan waxaan rajaynaynaa insha allahu inay nooga soo jawaabi doonaan hay-adaha deeqaha bixiyo hadday noqoto who iyo maxaan ku yidhahdaa wasaaradaha ayaan codsigayna u diraynaa iyo cid allaale cid hay-ad kasta oo halkaan imaan karto runtii indhahaynu boqolaal qof ay qabanayeen oo halkaan maalin kasta u soo daawo doonto hadday tahay i d b ska maxaan ku yidhahdaa marka saali adligeed waxaan waxaan ku boorinaynaa qof kasta hadday no- hadday tahay ganacsato iyo haddii ay tahay een, hay-adaha loogu talagalay oo dadkaan caawiya iyo hadday tahay wasaaraduhu inay caawiyaan ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose waxagaag saaxiibyaal guud ahaan warkii habeenimaadka la socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waana intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel